Odayaasha dhaqanka, waxgaradka, ciidamada booliiska iyo kuwa militariga ee ka howlgala deegaanada maamulka galmudug ayaa ku guuleystay in ay joojiyaan colaad beeleedyo u dhexeeya beelo walaalo ah oo dega dhul u dhexeeya xaabad waaq iyo Xiraale. Dagaal beeleedyada soo laalaabtay ee deegaanadaasi ayaa ahaa kuwo saameyn xooggan ku yeeshay wada noolaanshaha dadka iyo deegaankaba, waxaana odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka ka soo jeeda qaybo ka mid ah deegaanada maamulka galmudug uu ku guuleystay in nabadeyn la kala dhex dhigo beelaha walaalaha ah ee dirirtu ay ku dhex martay Caabud Waaq iyo Xiraale. Inta u dhexeysa odayaal iyo waxgarad ku baxay nabadeynta beelaha walaalaha ah ee ku dagaalamaya Caabud Waaq iyo Xiraale inta u dhexeysa ayaa waxa ay kulamo la qaateen beelaha walaalaha ah ee halka ka soo jeeda, kuwaasi oo ugu baaqay in ay si shuruud la'aan ah ku joojiyaan dagaal beeleedyada, isla markaasina gogasha nabadeed ay ku qaataan go'aanada lagu joojinayo isku dhaca dagaal beeleedyada muddada qaatay ee dhulka u dhexeeya Caabud Waaq iyo Xiraale.
dhiigga daadanahaya in la joojiyo xabadda iyo dhibaatada socota in la joojiyo waxay hadaleen inay ka dambeeyaan oo la wada hadlo saasaan codsanaynaa taasaan soo jeedinaynaa waa ka xunnahay dhibaatada ka taagan meeshaas iyo dhimashada ka taagan waa aadaan boqolkiiba boqol uga xunnahay dadka walaalaha ah oo islaynhaya oo dad aan deris nahay akhwaan nahay wax walba nahay ahaa dadkaasaan waxaan leenahay walaalayaalow dhibaato waxaa nugu filan middii dhacday midda kale ha la joojiyo beelaha mareexaan iyo beesha surre waxaan leenahay dhib kii horoo dhacaa nugu filan midka kale ha la joojiyo waxaanu leenahay labada beelood ee surre iyo reer mariixaan walaalayaalow waxaan codsanaynaa xabaddaa in la joojiyo dhibkaa in la joojiyo shayddaanku ka shaqaysanhayo shayddaanka yaan la raacin diintii ha loo soo laabto walaalnimadii ha loo soo laabto dadkaa isku dhammaanhaya dhul ma kala lihin isku deegaan baannu nahay beeshii saddexaadaannu nahay wiil iyo abtigiis baannu nahay wiil iyo walaalkiis baannu nahay wiil iyo adeerkiis baannu nahay walaalayaalo waxaan codsi u nahay galabta talada inaad noo dhiibtaan xabaddaa la joojiyo annagaa u jeedna foolxumad ay waddo adinku waa arki weysan hadda ka hor ilaahay idinku duwa inaad aragtaan walaalayaalow codsi waxaan u nahay taladaa inaad noo dhiibtaan galabta maanta inaad taladaa noo dhiibtaan arrintaas nabad iyo isjacayl baan ku soo celinaynaa ilaah baa nagu og inaanaan ina kala jeclayn ilaah baa nagu wal xisaabtamahaya dhibkaa waannu fiirsan weynay walaalayaalo waxaan codsi u nahay taladaa noo dhiiba waxaad isku haydaa noo dhiiba annagaa ka talinayna walaalnibaan uga talinaynaa maslaxaddii baan ku soo celinaynaa waxaannu doonaynaa dhiigga inaan joojinno waxaannu doonaynaa derisnimada iyo walaalnimada inaan ka shaqayno hadda kahor colaad dad ku dhinta ama ku indhabeela ama ku lugabeela waa la arki jira nabad inaan ku lugabeelno ku indhabeelnaa diyaar u nahay meesha aan fadhinana galabta inaan dib uga laabanno ma rabno iyadoon sida odayaashu u sheegeen waxa la isku hayo waa afar kilomitir ama laba kilomitir wax ka yar boqol wiil ka badanaana ku dhimata haddii loo dhiibo odayaashan iyo culummadaanna waxaan rajaynaynaa inaysan waa wax lagu aamini karee labada beelood oo walaalaha ah oo surre iyo mareexaan hadday intaa ku aaminaan waa in ay ku filan yihiin ka talintooda ayagoon cidnaan la jirin cidnaan u eexanaynin ilaahay sharciga islaamkana way yaqaanaan dhaqanna way u yaqaanaan muddooyinkii dambe waxgaradka iyo maamulka galmudug ayaa diiradda saarayay sidii loo joojin lahaa dagaal beeleedyada beelaha walaalaha ah ee ku maraya deegaano maamulkaasi galmudug ka mid ah